Hay'adda SWSO oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha muhiimka u ah bulshada, gaar ahaan ka shaqeynta iyo horumarinta arrimaha la xiriira nabadda, wacyigelinta bulshada, iyo horumarinta xirfadaha iyo waxbarashada haweenka, ayaa deegaanada Jubbaland ka soo qabatay muddadii ay jirtay hay'addu shaqooyin waxtar u leh bulshada Jubbaland. Hay'addan oo la aasaasay sanadkii labadi kun iyo lixdii, xilligaas oo lagu jiray marxalad xasaasi ah isla markaana dalka ay ka socdeen dagaallo sokeeye oo haleelay gobollada dalka, ayuu ururkani u istaagay sidii bulshadu nabad ugu wada noolaan lahaayeen, walow ay u hirgaleen xilligaasi qaar ka mid ah hadafyadii loo aasaasay. Haddana waqtigaasi uma saamaxin inay barnaamijyo badan qabtaan. Sanadkii labadi kun iyo lix iyo tobankii ayaa mar kale hay'addu si weyn uga soo dhex muuqatay deegaanada Jubbaland iyada oo qabatay shaqooyin iyo barnaamijyo waxtar u leh bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland. Madaxa hay'adda SWSO, Xaliima Faarax Gudane, ayaa si qoto dheer u sharxeysa xilliga la aasaasay hay'adda, ujeedooyinkii loo aasaasay, iyo waxqabadka hay'adda.
marka xigtana waxaa weeyaan SWSO waxaa loo soo gaabiyey marka hore Somali Women Solidarity Organization ama markii macnaha solo Soomaaliyeed waxay u taagan tahay midnimada haweenka Soomaaliyeed Een, waxayna maaragtay een, la aasaasay labadii kun iyo lixdii iyada oo macnaha waxyaabo kala duwan markaa Soomaaliya aa, dowlad aan ka jirin oo maaragtay wax oo maaragtay een, nidaam nin walbaba dee dagaalkii qabiilada kuwii maaragtay diimeed wixii oo dhan ay socdaan Een, eh, ayaa la aasaasay Een, sababta loo aasaasayna waxay ahayd marka iyada ah dhibaatooyinka ay tabanayeen haweenka inaan u helno urur ay maaragtay u advocate gareeya ama u dooda ama maaragtay u qareeno inay helaan dhibaatadooda soo bandhiga codkooda gudbin kara maadaama maadaama haweenka marka iyaga ay ahaayeen haween aan codkooda meel fogba gaaraynin marka sidaasaa loo aasaasay Een, eh, run ahaantiina macnaha waxaa is leeyahay yoolkii laga rabay ee laga lahaa ee loo abuuray inay ka soo baxdaan jecla wallaahi annaga horta marka aan asaasaynay een, haween yar baan ahayn Een, markaan asaasaynay laakiin waxaa priority noo ahaa annaga peaceka waxaan markaa aan baahida u qabnay waxay ahayd inaan helno nabad marka een, eh, tiirkanaga koowaad ee SWSO wuxuu ahaa inaan ka shaqeyno nabadda haweenkuna ay ka qayb qaataan marka een, eh, waxyaabo badan oo oon ka faa'iidnay oo maaragtay een, eh, eh, s- een, haweenkuna ay kaga qayb qaateen nabadda ayay qabatay Een, meelo badan oo kala duwan oo soomaaliya ana waan ka qabanay Een, waxaana xoogga saarnay in marka hore haweenka ay ka qayb qaataan eh, nabaddii ay ka qayb qaataan si ay uga qayb qaataan marka waa inay ayagu ay nabdoon yihiin waa ina ayagu khilaaf ka dhex jirin waa ina ayagu qabiil ku be- beesgaraysneen waa ina ayagu markaa si taas loo helo waxay qabatay SWSO inay dialogue samayso macnaha wadahadal een, haweenka ay u samayso macnaha aad baa markaa projectigaas loola yaabanaa aan bilaabayay labadii kun iyo lix iyo tobankii bay ahayd Een, intii ka horreysayna haddee waan soo qabanay iyadoo goos goos ah laakiin mashruucan guulaystay ee hadda maaragtaye ay gabdhuhu dhammaan qayb ka yihiin waxaa uu soo bilowday labadii kun iyo lix iyo tobankii Een, oo aan bartner ka helnay markaa hay'addii life and peace institute maxadka nabadda iyo nolosha Een, nolosha iyo nabadda